أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu dooxoroon amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay damaca itoobiya ay ku doonayso qaadashada badda soomaaliya dhanka kalena amiirka ayaa muslimiinta bariga afrika ugu baaqay inay u midoobaan ka hortagga damaca xabashida doorasho gaaleedka madaxweynaha dalka maraykanka ayaa daqiiqado kadib si toosa uga bilaabanaysa dalka maraykanka qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka codsaday dowladda riddada imaaraadka carabta inay xal u raadiso khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada gaalaraaca ah ee puntland iyo jubbaland dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka ceyrinayso shirkadda dekadaha xukuumadda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta dowladda riddada turkiga ayaa si aan gabasho lahayn u sheegtay inay qasab tahay inay bad hesho dowladda xabashida itoobiya xildhibaanada riddada ee laga soo doorto jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya murtad gurguurta iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka ibnu taymiyah ayaa ka dhacday degmada buuqa qableh ee wilaayada islaamiga ee hiiraan أمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga andalus oo faahfaahsan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay damaca itoobiya ay ku doonayso qaadashada badda soomaaliya dhanka kale amiirka ayaa muslimiinta bariga afrika ugu baaqay inay u midoobaan ka hortagga damaca xabashida haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya ismaaciil salaad mu'asasada alkataib ayaa xalay baahisay kelimad muuqaal ah oo uu jeedinayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah kelimadan oo la daawan karo muddo shan iyo afartan daqiiqo ah ayaa amiirka mujaahidiinta bariga afrika waxa uu uga hadlay halka uu rasmi ahaan salka ku hayo damaca dowladda itoobiya ay ku doonayso inay ku boobto badda soomaaliya iyo cidda arrintaasi ka gacan siinaysa iyo mowqifka mujaahidiintu ay ka istaageen arrintaasi sheekh abuu cubayda xafidahullah ayaa sheegay in dagaalka innaga iyo itoobiya u dhexeeya uu yahay mid diineed iyo loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga balse uusan ahayn mid siyaasadeed iyo mid qoomiyad ku dhisan dagaalka itoobiya ee ka dhanka ummadda muslimka ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyado waa dagaal ka fac weyn seben sebenkii iyo qadiyadda soomaali galbeed iyo xataa dagaaladii axmed gurey waxa aan maanta itoobiya isku hayno waa dagaal diimeed oo salka ku haya kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allah waa loolan u dhexeeya iimaanka iyo kufriga kitaabka iyo baabalka masjidka iyo kiniisadda gumaysiga xabashida iyo duulaankooda diinla dirirka ah waa mid ay soo abaabulayaan weligoodana abaabuli jireen baadiriyaasha orthodokiska amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale tilmaamay in sababta itoobiya ku riixaysa inay badda soomaaliya soo damacdo ay tahay qorshe ay ugu gogol xaarayaan sidii ay ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan ee qiblada muslimiinta ah waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekadaha soomaaliya ay ka mid tahay gogol xaarid iyo diyaargarow ay ugu jiraan siday ugu duuli lahaayeen kacbada barakaysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay can abi hurayrata radiallaahu canh can annabiyi sala allahu calayhi wasallam qaal yukharibu alkacbata dusuwayqatayni min alxabash sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in ummadda muslimka ay ogaadaan in siyaasadda dhulballaarsiga ee etoobiya iyo boobka badda soomaaliyeed ay tahay arrin ka mid ah caqiidada nasaarada xabashida kuna xusan kutubta kirishtaanka ee ay aaminsan yihiin sidoo kale sheekh abuu cubayde axmed cumar ayaa sheegay in sababaha etoobiya u sahashay inay u hanqaltaagto boobka badda soomaaliya ay tahay in madaxda murtadiintu ay soddonkii sane ee lasoo dhaafay etoobiya u sahleen in ay soomaaliya ka fuliso shirqooladeeda ay la damacsan tahay dadka soomaaliyeeda asbaabaha keenay inay etoobiya ku dhiirato qaadashada baddeenna waxaa ka mid ah madaxda maamulada riddada kuwaas oo soddonkii sano ee la soo dhaafay ay etoobiya soo barbaarinaysay dalkana ku tallaashay si ay ajandaheeda u fuliyaan iyaga ayaa ah kuwa shalay dalka ku soo dhoweeyey xabashida maantana dalka ku haya marka laga yimaado goodiga iyo booloxooftada beenta ah ee ay fagaaraha la taagan yihiin waxaa isweydiin mudan maxay yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ah ee madaxda riddada ugu hortageen damaca etoobiya ee badda waxaan ognahay in kumannaan ka mid ah ciidamada etoobiya ay ku sugan yihiin gobollada iyo magaalooyinka soomaaliyeed maxay xukuumadda riddada ugu saari weysay haddii ay dhab ka tahay la dagaalanka etoobiya aawi ciidamada riddada ee lagu sheegi jiray inay yihiin xoogga dalka soomaaliya maxay qulqulka ciidamada xabashida ee maalin kasta xuduudbeenaad ka soo tallaabaya uga difaaci waayeen dalka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in murtad xasan gurguurtay madaxa kooxda riddada soomaaliya oo hadda afka baarkiisa sheeganaya inuu ka hortegayo etoobiya uu ahaa ninkii etoobiya ku soo daray isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya xasan murtadka maanta afka xoorka ka kicinaya ee ku doodaya inuu xabashidu necab yahay waa ninkii awooddiisa isugu geeyey sidii xabashida loogu biirin lahaa isbahaysiga midooda afrika labada kun iyo saddex iyo tobankii xilli nasaarada xabashidu dhaqaale xumo baan la daalandhacaysay wuxuu xasan murtad marxaladdii hore ee xukunkiisa kaalinta ugu badan ka qaatay sidii duulaanka xabashida ugu sii nagaan lahaa soomaaliya gudaheeda sheekh abuu cubayde xafidahullah ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday in mujaahidiintu ay yihiin cidda keliya ee hor istaagsan damaca etoobiya islamarkaana goobo badan oo soomaaliya ka tirsan ay mujaahidiintu kula dagaalameen ciidamada saliibiyiinta etoobiya walaalayaal xaqiiqada dhabtaa waxay tahay in mujaahidiinta iyagoo kaashanaya allaah garabna ka helaya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah ay maanta yihiin cududda keliya ee dagaal hubaysan kula jirta xabashada etoobiya iyaga ayaa ahaa kuwa gobolka gedo kula jihaaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyaga ayaa ahaa kuwa bakhtiga etoobiyaanka ku jiiday waddooyinka magaalada muqdisho iyaga ayaana ahaa kuwa xabashida dhegta dhiigga u daray kuna xasuuqay fagaaraha dagaalka ee muqdisho iidaale yurkud jameeco buurakaba halgan ceelbuur rabdhuurre doolow yeed iyo aato jihaadka ay mujaahidiinta kula jiraan xabashada etoobiya iyo guulaha ay ka gaareenna waa arrin gaalada iyo muslimiinta intaba ay isku raacsan yihiin
ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banneen marka waxaa ka wadaa marka al-shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso iyadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa gabagabada kelimadda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu sheekh abuu cubayde bogaadin u diray shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida ay uga dhiidhiyeen shirqolada etoobiya ee ka dhanka ah badda soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheikhu baaq u diray halyeeyada mujaahidiinta ee ku jira halganka jihaadiga oo uu sheegay in laga sugayo sidii dalkan ay uga xoreyn lahaayeen cadowga ku soo duulay looguna maamuli lahaa sharciga allah ugu dambayntii waxaan hambalyo u dirayaa shacabka muslimkaa ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida gobonnimada ah ay uga dhiidhiyeen damaca saliidiyiinta xabashida ee ku aadan qabsashada dhulkan muslimka ah waxaana kula dardaarmayaa in aysan dadaaladooda ku ekaynin oo keliya bannaanbaxyo iyo hadallo afka baarkii ah balse ay ku daraan diyaargarow tababar ciidan iyo inay furimaha jihaadka soo buuxiyaan waxaan sidoo kale halkan ka bogaadinayaa halyeeyada mujaahidiinta meel kastao ay joogaan iyo shaqo kastoo ay hayaanba walaalayaal waxaad ogaataan allah kadib inaad maanta tihiin rajada ummadda iyo damalka ay dugaashanayso waxaa tihiin dadka laga sugayo inay dalka xoreeyaan shareecada allahna ku soo dabbaalaan waxaa gurmad iyo gargaar idinka sugayo walaalaheenna muslimiinta ee xabsiyada ku jira iyo gabdhaha muslimaadka ee cirdigooda iyo sharaftooda lagu xadgudbayo waxaa hiillo iyo garab idinka sugayaa malaayiinta muslimiinta ah ee ku hoos nool gumaysiga saliibiyiinta xabashida kuwaas oo ku celcelinaya rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira waxaa maanta dusha idinka saaran waa mas-uuliyad weyn hadafkeennuna ma ahan keliya inaan etoobiya ama siliibiyiinta dalka ka xorayno balse waa inaan shareecada allah hirgelinno diintiisana kor u qaadno dholalka islaamkana xorayno aanna soo celinno sharaftii iyo cisigii muslimiinta ay lahaayeen doorasho gaaleedka madaxweynaha dalka maraykanka ayaa daqiiqado kadib si toosa uga bilaabanaysa dalka maraykanka warbixinta warkan waxaa inoo haya suheyb cabdulaahi daqiiqada uun kadib malaayiin amerikaan ah ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u soo doortaan hogaamiyahooda afarta sane ee soo socota kadib doorasho lagu tilmaamay mid xasaasi ah oo aan sanadadan soo marin maraykanka kamaala haris oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo matalaya xisbiga jamhuuriga ayaa ku loolamaya doorashadan oo maraykanka ka bilaabanaysa siddeedda duhurnimo iyagoo ku jira daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ololahooda doorashada ayuu mid weliba waxa uu jeedinayaa hadalla uu ku soo jiidanayo bulshada ameerikaanka ah iyo kuwa soo galootiga ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay inay soo gebagabaynayso dagaalka khaza islamarkaana ay ka shaqaynayso sidii loo hirgelin lahaa waxa loogu yeero xalka labada dowladood dhankiisa donald trump ayaa sheegay inuu soo gebagabaynayo dagaalada khaza iyo lubnaan tallaabadaas oo iyadana lagu sheegay mid uu taageere kaga raadsanayo dadka carabta ah ee ku nool gudaha maraykanka doorashadan ayaa noqonaysa mid ka mid ah kuwii ugu xasaasisanaa ee soo mara dalkan maraykanka ayaana wakhtigan doorasho gelaya isagoo dunida ka hurinaya dagaallo lagu hobtay hogaamiyaha ay shacabka ameerikaanka ah soo doortaan ayaana go'aamin doona siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda washington afarta sane ee soo socota wakhti dunida ay ku jirto marxalad xasaasiya qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ayaa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi siddeed askari oo murtadiin ah kuwaas oo laba ka mid ah ay gacmaha ka go'een wixii faahfaahina ee qaraxaasi ku soo kordha wararka iyo barnaamijta soo socda ayaad insha allah ku dhegaysan doontaan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka codsaday dowladda riddada ee imaaraadka carabta inay xal u raadiso khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada gaalaraaca ah ee puntland iyo jubbaland xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo haya xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa socdaal aan hore loo sii qorsheen ku tegay magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta halkaas oo uu kulamo kula yeeshay hogaamiyaasha dalkaas ilawareedye ayaa soo sheegay in murtad xasan gurguurte uu abudubay u tegay dhowr arrimood oo ku saabsan xal u helidda khilaafka kala dhexeeya maamulada aysha hadaladirrada ah ee puntland iyo jubbaland oo ah maamullo ay tabantaabiso dowladda riddada ee imaaraadka carabta madaxda dowladda imaaraadka carabta ayaa lasoo wariyey inuu gurguurte kaga cawday taageerada ay imaaraadku siinayaan maamulada saciid deni iyo axmed madoobe isagoo u sheegay in labadan maamul ay hadda mucaarad weyn ku yihiin ajandayaasha xukuumadda riddada xasan murtad ayaa dhanka kale lasoo warinaya inuu madaxda imaaraadka u soo jeediyey inay qaataan door dhexdhexaad ah oo ay kala sameynayaan maamulka abey axmed wuxuu sheegay in etoobiya ay diiday wax weliba oo muujinaya inay u soo dabacdo dhanka muqdisho si heshiiska dhankooda ay u saxiixaan etoobiya ayuu sheegay inay hadda ku adkaysanayso fulinta heshiiskii muuse biixi cabdi badda uu ku bixiyey soo jeerinta xasan sheekh maxamuud ee ah in lala heshiisiyey abey axmed ayaa ku soo beegantay kadib markii turkiga uu ku soo fashilmay tiraba dhowr jeer fadhiyo gaargaar ah oo uu ku doonayay in heshiiska xaaraanta ah oo u soo weeciyo hargeysa soo jeerinta xasan sheekh maxamuud ee ah in lala heshiisiiyo abey axmed ayaa ku soo beegantay kadib markii turkiga uu ku soo fashilmay tiraba dhowr jeer oo gaargaar ah oo uu ku doonaya in saxiixa heshiiska xaaraanta ah uu ka soo weeco hargeysa una soo wareejiya dhanka maamulka muqdisho kadib markii etoobiya ay ku adkaysatay in heshiiska somalilan ay la galeen aysan ka baxaynin dhanka kale khaalid bin maxamed bin sayid al nahyan oo ah dhaxal sugaha dowladda riddada imaaraadka carabta sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha fulinta abudubay ayaa isagoo hogaaminaya wafdi heer saraah oo ka socda abudubay gaaray magaalada adisababa waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xabishida abey axmed imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera etoobiya waana dowladda ka taageerta dhanka dhaqaalaha sida dekedda berbera oo imaaraadku saami uu ka siiyey xabishida itoobiya mahadsanid abuxasaan dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka ceerinayso shirkadda dekedaha ee xukuumadda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta marwaan maxamed ayaa warkan inoo sii ambaqaadaya kadib markii ay ku lug lahaatay dhisidda maleeshiyada calooshoodoshaqaystayaal ah oo gumaad u geysanaya shacabka rayidka ah laguna helay inay horinayso dagaalka sokeeye ee waddanka suudaan ayaa dowladda riddada imaaraadka carabta laga ceeriyey dekedaha waddankaasi xukuumadda suudaan ee milatariga hogaaminaya ayaa ku dhawaaqday inay laashay heshiiska dhanka dekedaha ku saabsan oo dabeecadii sannadii ay la gashay shirkadaha dekedaha dubai ee loo yaqaano d b wolda jibriil ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda suudaan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay ka laabteen heshiiskii kala dhexeeyey dowladda imaaraadka islamarkaana ay ceerinayaan dhammaan shaqaalaha shirkadaha dekedaha dubai sababa la xiriira taageerada militari iyo ummadda maaliyadeed ee maxamed bin zaayid uu siinayo maleeshiyaadka janjawiidka ee r s f loogu yeero heshiiskan oo ku kacayay lacag dhan lix bilyan oo dollar ayaa dhigayay in shirkadda d b wolda ay deked ka dhisatay degmada abu umaamah oo qiyaastii laba boqol oo kilomitir u jirta magaalada boolta suudaan oo ah caasimadda kumeel gaarka ah ee dalka suudaan kadib markii ay geysatay waxaasoo xadgudubyo ah waxaan go'aansannay in hal sentimitir aanan imaaraadka ka siinin xeebaha badda casa ayuu yidhi wasiirka maaliyadda xukuumadda dabadhilifka ah ee suudaan oo weerar dhanka afka ah ku qaaday xukuumadda imaaraadka dowladda ka jirta dalka suudaan oo hoggaankeeda ay ku loolamayaan laba jenaraal ayaa aaminsan in fargelinta imaaraadka carabta ee dalalka caalamka islaamka aysan ahayn mid siyaasadeed balse ay tahay mid diimeed islamarkaana imaaraadka uu fulinayo مشروع سهيوني آه سيدو الشيغي وزير كمالية وحكومة خرطوم لا أشك مطلقا أنكم تدركون أن هذه الحرب ليست حرب الدعم السريع وليست حرب حتى الإمارات كلفت الإمارات العربية أن تكون لها موانئ في الصومال وفي اليمن
كما شاكي سنين إذن كنا واد أكتهين إن دقال كان أوصن أهين متكي دعم السريع إيه حتى دقال كي إمارات كعربتا imaaraadka waxaa loo xil saaray in dekada ay ku yeelato soomaaliya yeman jabuuti eritariya suudaan iyo masar waxayna dadaal ku bixisay in gacanta ay ku dhigto dekadahaas oo idil laakiin ugu dambayn way fashilantay qaar ka mid ah dalalkaasna waa laga eriyey sida cad sheekadu way ka weyn tahay imaaraadka waxaa jira mashruuc loogu yaro ibraahimiyada waana mid beegsanaya islaamka waxaana lagu qarinayaa islaamka siyaasiga ah
ما يسمى بالمشروع الإبراهيمي هذا المشروع يستهدف الإسلام يغطون بالإسلام السياسي imaaraadka oo ay ka jirto dowlad shar ah waxay maleeshiyaad murtasuqa ah iyo calooshoodashaqaystayaal saliibiyiin ah ku faafisay waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya liibiya iyo yemen dowladda riddada ee turkiga ayaa si aan gabasho lahayn u sheegtay inay qasab tahay in bad ay hesho dowladda xabashida itoobiya abuushaybe ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda nidaamka daaquudka turkiga oo ku sugan dalka jabuuti ayaa shaaca ka qaaday muhiimadda ay leedahay in etoobiya hesho bad taasoo uu la kaashanayo nidaamka gaalraaca ee ismaaciil cumar geele waxa uu wasiirku sheegay in etoobiya oo ah dal aan bad lahayn ay ku nool yihiin dad aad u badan kuwaas oo gebi ahaanba aan ku tiirsanayn ganacsiga badda taasoo ka dhigaysa gelitaankeeda badda mid muhiim u ah danaheeda dhaqaale murtadkan wasiirka arrimaha dibadda ka ah dowladda turkiga waxa uu sheegay in heshiis dhexmara etoobiya iyo soomaaliya uu ka dhigan yahay muhiimadda koowaad ee ankara taasoo siinaysa wadahadallada ay garwadeenka ka tahay islamarkaana dalkiisa uu ka shaqaynayo sidii etoobiya ay u heli laheyd bad ay baahida uga baxdo waxa uu ku micneeyey inuu arrimahan kala hadlay dhigiisa dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf oo uu sheegay in kulankani uu xoojin doono fikradaha iyo soo jeedinta ay soo bandhigeen dhinacyada isagoo carabka ku adkeeyey in turkigu ay ka go'an tahay inay hesho etoobiya bad ay isticmaasho taasoo uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii hogaamiyaha kooxda riddada xasan gargurte uu ugu qancin lahaa sida lawada og yahay gaalada caalamka ayaa etoobiya waxay la doonayaan sidii ay soomaaliya bad uga heli laheyd taasoo loo soo maray nidaamka gaalraaca ee turkiga mahadsanid abuushayba xildhibaanada riddada ee laga soo doorto jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya murtad gurguurta iyo maamulka gaallaraaca ah ee jubbaland warbixinta warkan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ah ee kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee la magacbaxay jubbaland ayaa sheegay inay aqbaleen shirkii uu ku baaqay murtad axmed madoobe madaxa maamulkaasi xasan firimbi oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiida riddada ku matala maamulka jubbaland ayaa sheegay in in ka badan afartan xildhibaan ay dhowaan aadi doonaan magaalada kismaayo si ay wadatashiyo ula soo yeeshaan maamulka jubbaland waxaan rabaa inaan idiin sheega casuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku matala dowladgoboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wadatashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada duruufaha siyaasadeed dalka u galayna waa la socotaan hadda saa arkaysaan golahan labada aqal ah hal baa mucaarad naga ah keliya inta kaleo dhan waa arkaysaa muuqaal baad idinta wada daawanaysaan hal nin keliya mucaarad naga ah oo keliisa shirkada ka qaban doontaan marka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaanka dowladgoboleedka jubbaland inay micnaha ay ay ay micnaha diyaar u yihiin inay gutaan shirkanu waa wada tashi wuxuu kaloo sheegay in ciddii u diidda inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ay iyadu qaadi doonto wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda annaga wax barbalama kaloo jira ma laha waa tashiyaas waan aadaynaa waxaan maqlayaa xildhibaanada garoomada laga joojinayo waxaasi su-aalahan weydiinaysaa annaga ma hayno warkaas haddee dhacdana dee ciddii samaysa cawaaqibteeda ayaa la kulmi doonta markaan tagno aan ka bixi weyna markaas jawaabta siinaynaa shalay subax ayay ahayd markii murtad axmed madoobe warqad uu soo saaray ugu baaqay dawaaqiidda ku matasha maamulkiisa dowladda riddada inay kismaayo yimaadaan si ay uga qayb galaan shirka ka dhanka ah kooxda riddada ah ee lagu wado in dhowaan uu ka dhaco magaalada kismaayo munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka ibnu teymiyah ayaa ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayadda islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
waxay ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka ibnu teymiya ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan waxayna xafladdu ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame dufcadda ka qalinjibisay ayaa u gudbaysa macadka khadiija binti khuwelid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah waxayna dufcaddu goobta ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sare ah معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الدفعة الرابعة لمعهد ابن تيمية في محافظة بقع غبل من الوالدين والمسؤولين والنقباء والعلماء الربانيين ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الإمام وباب عن أبي هريرة وعلي وري رضي الله عنه لا كره النخذة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويري أما يخشى ميوسن كبخين الذي كي يرفع رأسه مدحيس سوخ هذا قبل الإمام إمام ككور أن يحول الله ألين وريجي رأسه مدحيس رأس حمار مدح دمر أو مثلا يجعل صورته سورة سكية صورة حمار سورة المؤمنون وسورة مكية عيدها ذو حك كومين بقول طبعا سيدة عيدات سورة أول كذا حكى صفاتك المؤمنين بسم الله مجعل لكم بالله وانا الرحمن الله نحرست قد نحرسته الرحيم الله نحرست قارنت مؤمنين ونحرسته قد أفلح حليبنا المؤمنون مؤمنين الذين كواسهم أيق في صلاتهم صلاة ودرح غاشعون كغشوعة والذين مؤمنين تاسهم أيق عن اللقو بعد الحق سمعرضون كجاسته وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار الأنصار شيخ المهاجرين والأنصار هو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa booriyey haweenka in si gaar ah ugu dadaalaan barashada diinta islaamka waa nicmo weyn oo qaaluu ilaahay subxaana wa tacaala si nicmatu diin baan haysanaa walaalayaal nicmada adduunyo inaad xoolo leedahood adduunyo leedahood sare leedahay iyo diin ilaahay inuu ku siiyey nicmatu diin ayaa waxay ka weyn tahay nicmada adduunyada marka wax badan waa in shukriga aanu badinno ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ku shukrino si ilaahay nicamtiisa uu noogu siyaadiyo gaar ahaan dumarka wadcigii la soo maray ee qabla alwilaayaat alislaamiya dhaqankan islaamka iyo khayrka ilahay intuusan noo keenin ka hor waxay ahaayeen waa la garanayaa hooyooyinka waraysto la sheekaysta waxba lama bari jirin waxaa weeyaan wax diinana shaqo kumaysan lahayn waa un adduunyadaas maaragtay wiilka wax la bari jiray ayaduna jikaday ku jirtaa mar dharkay dhaqaysa wiilkay u khidmaynaysa qaadim u tahay nabadoon xasan aadam nuux quri oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay dufcadda cusub ee ka qalinjibisay macadka ibnu teymiya qof kastaahi wixii uu ku dadaalo waa gaaraa waxaa laga yaabaa inaad taqaaniin gabdha idla darisa aad isku xaafad tihiin markaad adinku madarasadan bilaabaydeen guriga joogay ilaa iyo haddana jooga waxna aan baran inaad marka ku cibro qaadatiin heerka aad maraysaan iyo kuwaasi maanta meesha ay joogaan Ee, haddaad sii dadaashaanna intaan waa ka sii fiicnaanaysaan macadka ibnu teymiya waxa uu ka mid yahay macaahidda waxbarashada ee ka furan degmada buqa qable waxa uuna ka mid yahay macaahidda ku yaala wilaayada ee bixiya waxbarasho tayo leh warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka war midkan la mid ah oo dib mar kale aan ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu